أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobadaan idinku gaheynana waxaa ka mid ah xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo dhowaan ka dhacay duleedka deegaanka baarsanguuni ee wilaayada jubbada hoose dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay hay-ad caalami ah ayaa sheegtay in aqoonsi ku-sheega yuhuudda ee somalilan oo muujado siyaasadeed ka kiciyey geeska afrika iyo dalalka carabta haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyad xoolo nool oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada bokool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي waa duhurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha shacbaan sannada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan xog dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo dhowaan ka dhacay duleedka deegaanka baarsanguuni ee wilaayada jubbada hoose faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka xaaris cabdulqaadir warar lagu kalsoon yahay oo laga helay elwaraadyo amni oo ku sugan gudaha magaalada kismaayo ayaa xaqiijinaya in laba sarkaal wareer galbeed ah lagu dilay dagaalkii maalin ka hor ka dhaca deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo kaasoo lagu beegsaday kolonyo cadow ah oo falal shaladirnimo ka weeday deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka elwareedka aan helnay ayaa xaqiijiyay in labada sarkaal ee lagu dilay halkaas ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ayna qaabilsanaayeen diyaaradaha daroniska ee isqarxiya kuwaasoo cadowgu ku garaacayay degmada jamaame iyo tuulooyinka ku xeeran mujaahidiinta ayaa taladii lasoo dhaafay weerarka miin ku bilowday kadibna isku bedela dagaal toosa waxay la beegsadeen goobtaay ku sugnaayeen ciidamada siliibiyiinta ah iyo malishaadkii la socday waxaana halkaas ka dhacay dagaal malxamad ah mid ka mid a labada sarkaal ee ka tirsan siliibiyiinta ayaa isla goobta ku bakhtiyey halka mid kalena la qaaday isagoo dhaawac ah balse uu goor dambe bakhtiyey marka laga yimaado labadan sarkaal waxaa dagaalkaas ku bakhtiyey in ka badan soddon murtaad oo toddoba ka mid ay ahaayeen saraakiil ciidan waxaana sidoo kale lagu soo qanimaystay shan ka mid ah gaadiidkii cadowga hub iyo saanad ciidan oo fara badan dagaalkii laba iyo labaatankii shacbaan ka dhaca dulaadka kismaayo wuxuu ahaa mid ka mid ah dharbaaxooyinkii ugu xumaa ee cadowga lagu gaarsiiyey fagarayaasha dagaalka wuxuuna si weyn u qabjabiyey kibirka isqaadqaadka siliibiyiinta iyo maleeshiyada murtadiinta ee waayahan u qalabeysnaa gumaadka iyo barakacinta beeraleyda ku nool jiinka webiga jubba mahadsaned xaaris dagaal u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxyaabeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya ee degmada diinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaasi laysku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan hay-ad caalami ah ayaa sheegtay in aqoonsi ku-sheega yuhuudda ee somalilan oo muujado siyaasadeed ka kiciyey geeska afrika iyo dalalka carabta nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa i s s oo ah hay-ad caalamiya oo inta badan ka faalloota arrimaha amniga iyo siyaasadda afrika ayaa daraasaad ka samaysay aqoonsiga yuhuudda ee maamulka jaaldirirka somalilan hay-addan ayaa sheegtay in aqoonsigani uu kiciyey mawjado siyaasadeed oo ka dhacay geeska afrika iyo guud ahaan dunida carabta sidoo kalena uu sii huriyey xaaladda cakiran ee ka dhex aloosan maamulada muqdisho iyo hargeysa maamulka villa soomaaliya iyo ururo badan oo caalami ah sida a u u n e u igad iyo jaamacadda carabta ayay warbixintu xustay in dhammaantood ay cambaareeyeen tallaabadaasi iyagoo ku dooday inay jebinayso midnimada dhuleed ee soomaaliya iyo heshiisyada midooda afrika mucadku waxauu tibaaxay in midooda afrika uu adeegsaday lahjad adag oo uu ku difaacayo midnimada dhuleed ee soomaaliya taasuu qaboojisay doodii ku saabsaneed arrinta somalilan balse aan soo saarin xal siyaasadeed oo la isku raacsan yahay xogtu waxay tibaaxaysaa in somalilan oo doodeedu tahay inay xorowday kun sagaal boqol iyo lixdankii midoogii ay la gashay soomaaliyana uu ahaa go-aan iyadoo ay qaadatay sidaa daraaddeedna ay xaq u leedahay inay go-aankaasi dib uga laabato hay-addan ayaa sheegtay in au ay ka taxdirayso inay dejiso hanaan cusub oo goosasho ah maadaama geeska afrika uu yahay gobolka keliya ee afrika ay ka dhasheen dalal cusub oo goosasho ku yimid sida eritrea iyo south sudan kuwaasoo la daaladhacaya dhibaatooyin siyaasadeed iyo kuwa amni tan iyo markii ay go-een daraasaddu waxay sheegtay in gooni isutaagga somalilan uu caqabad ku yahay afrika fikirka soomaali weyn kaasoo ku salaysan in dhammaan dadka soomaalida ah lagu mideeyo hal qaran sidoo kale wuxuu meesha ka saarayaa ayay tiri aragtida ah in xasiloonidu ku timaado isdugaashiga israysan hay-adda i s s waxay ku talisay in midooda afrika uusan ku ekaan dood sharciga oo ku saabsan xuduudaha gumaysiga balse uu horumaryo xal siyaasadeed oo ku dhisan ayay tiri wadahadal iyo ilaalinta amidnimada dalalka xubnaha ka ah warbixintu waxay xustay in aqoonsiga yuhuud uu mideeyey dalal badan oo afrika oo ka soo horjeeda maamulka somalilan maadaama uu ka yimid cid ka baxsan afrika islamarkaana taabanaya mabda' asaasi ah oo u yaala midooda afrika kiiska somalilan wuxuu muujin karaa ayay tiri warbixintu in xasiloonida dalalka aysan ku xirnayn oo keliya isku ekaanshaha bulshada balse ay door ka ciyaarayaan arrimo ay ka mid yihiin dhismaha hay-adda dowladda iyo habka loo maareeyo kala duwanaanshaha ugu dambeyn daraasaddu waxay ku talinaysaa in midooda afrika looga baahan yahay inuu xoojiyo doorkiisa oo uu raadiyo xal siyaasadeed oo ku aadan wadahadalka soomaaliya iyo somalilan si looga hortago gacan shisheeye loona xaliyo muranka muddada dheer soo taagnaa mahadsaned abushayba haweenka ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa hadiyad xoolo nool oo geel ah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee rabaadka kaga jira furiimaha hore ee wilaayadaasi warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalka cabdiqani maxmed iyadoo marnaba aan la dafiri karin doorka muuqda ee haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ay ku leeyihiin samata bixinta jihaadka ka aloolsan bariga afrika ayaa si gaar ah haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada hiiraan waxa ay muujiyeen kaalin lama ilaawaan ah oo ku aadan garab istaagga walaalahooda ku ribaadaya furimaha dagaalka ee wilaayadaasi saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxa ay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan wilaayada hiiraan kaalin libaax leh ka geysteen garab istaagga halyeeyada mujaahidiinta ee sanka dhulka ugu jiiday xamladii murtad gurguurta uu ku soo qaaday wilaayaad ka dhaca bartamaha soomaaliya munaasabad dhowaan ka dhacday magaalada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxay haweenka muslimaadka ee ku dhaqan buqa qable kusoo bandhigeen hadaayaad isugu jira xoolo nool iyo agab ciidan waxay munaasabadda kusoo bandhigeen lix neef oo geel ah oo ay ugu talagaleen ciidanka mujaahidiinta ku dhowaad shan boqol oo xabo oo cagada galaysan ah iyo agabyo kale oo muhiim u ah ciidanka munaasabadii ay ku wareejinayeen hadaayaadka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo qaar ka mid ah haweenka muslimaadka sheekh cabdiweli cabdulaahi mudey oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga oo goobta ka hadlay ayaa haweenka muslimaadka ee buqa qable ku bogaadiyey kaalintooda jihaadka allah mahadsan muslimiin naga dhigay lagu kulmiyey xafladan khayrka badan leh ee loogu magac daray ummu camaara taasoo hablaha muslimaadka ee ku dhaqan muxaafadada buqa qable ee xarunta walaayada hiiraan ku wareejinahaya agabkaa hadda hortayna yaallo aada u jeediin iyo xoolihii noolaa ee geela ilaahay jalla wacalaa waxaan leenahay waa kaalinka ay jihaadka ku lahaayeene fii miisaani xasanaatihim allah u saara baan leenahay waana khidmatulmujaahidiin qaybta laga rabo hablaha muslimaadka kaalinka ay jihaadka ku leeyihiin camal la qabto midka ugu fadliga badan leh inuu yahay aljihaadu fii sabiiliillah jihaadkana nafna waa lagu bixiyaa maalna waa lagu bixiyaa carabkana cadow waa lagula dagaalamaa intaba marka kaalinka ay gabdhuhu istaageen oo ay maanta ummu camaara ay ku dayanahayaan kaalin aada u qiimi badan weeye waa dayasho wanaagsan bayna mudan yihiin gabdhaha ku dhaqan walaayada hiiraan gaar ahaan xarunta walaayada ee buqa qable waxaa sidoo kale munaasabadda ka hadlay naqiib moxamed sheekh oo ka mid ah waxgaradka wilaayada hiiraan isagoona ka guddoomay gabdhaha muslimaadka hadaayaadkii kala duwanaa ee ay soo diyaariyeen wuxuuna ku wareejiyey wilaayada si ay usii gaarsiiyaan ciidanka ku sugan furmaha hore bacda xamdilaahi tacaala waxaan halkan ugu mahad celinaynaa xarakatu shawal mujaahidiin waxaan halkan sidoo kale ugu mahad celinayaa gabdhaha muslimaadka ah ay ugu horeeyaan daaciyaadka degmada buqa qable hadaayaadka faraha badan ay soo bandhigeen oo maanta ku wareejinayaan walaalahooda mujaahidiinta waa ugu mahad celinaynaa si raggii iga horreey ay sheegeen xilli maxaa la yidhaahdaa adag kulaylkiisa iyo le- khayrkiisaba leh hantidan intaan la eg oo iskugu jirto nool iyo mood inay soo bandhigaan waa wax loogu mahad celiyo lagu ammaano lagu xasuusto mana aha markii ugu horraysay waxaan u joognay ayagoo geel bixiyey ayagoo bixiyey hubkii cadowga lagula daalami lahay noocyadiis kala duwan hadduu yahay qoryaha midiyaha iyo noocyo kale halka aan kusoo koobi karin weligoodna iyo daa'iman wa abadan ay dul ay garab istaagnaayeen walaalahooda mujaahidiinta waxaan leenahay amtaashiinoo kale allaha badiyo ajarkiinina allaha badiyo walaalayaal sidaad hidaayaadka usoo gudbiseen aad ii wakiilateen waa idinkala guddoomay anigana waxaan ku wareejinayaa walaayada islaamiga hiiraan khaasatan degmada buqa qable ee maanta munaasabadda ay ka dhacayso inay ku wareejiyaan dadkii loogu talagaliyo furmaha joogay oo mujaahidiinta ah ugu dambeyn waxaa dhankooda goobta ka hadlay haweenka degmada buqa qableh ee soo bandhigay hadaayaadka ونحن أخواتكم المسلمات المجاهدات الأنصاريات والمهاجرات وثمرة جهادكم المبارك الذي قام على أرض الصومال فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ولقد علم القاصي والداني على أنكم لا تقبلوا الهوان والدون ولا تنامون على الضيم وإن رمتنا الدنيا بأجمعها عن قوس واحد وهذا من المسلمات حتى لدى الأعداء ولقد أخرجت مراكز ومؤسسات التعليم في الولايات الإسلامية عموما جيلا يلتحق بتلك القافلة ومددا يمدها وعندها تغلب الروم وتهزم إن شاء الله ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم waxaan halkan ku wareejinaynaa agabyo kala duwan iyo xoolo nool agabyahaas iyo xoolahaas ay wareejinayaan gabdhaha muslimaadka ee muhaajiriin iyo ansaar bale oo iska kaalmaystay garab istaaga mujaahidiinta waxaa loogu talagalay in la gaarsiiyo agabkaasi ragga mujaahidiinta ee ku jilbixiran furamaha wilaayaadka kala duwan raggaas oo cadowga la xisaabtamay hurdo iyo hoyaad u diiday agabyadaasi waxay ka kooban yihiin sida soo socota kow waxaa ka mid ah tiro geel ah ay gabdhaha bixiyeen ay ugu talagaleen ragga furimaha ku jilbixiran inay ku hilibaystaan waxaa ka mid ah afar boqol afartan iyo afar caag dahaar waxaa ka mid ah lix iyo labaatan loor oo buskud ah waxaa ka mid ah afar bac shareec bacyaha waaweyn ah waxaa ka mid a laba loor oo qaxwo ah iyo hal loor oo sokor ah mudankooda ma ahaanin laakiin waxaa weeye tabarta gabdhaha ayay noqotay intaa in ka badan inay bixiyaan insha allahu tacaala diyaar bay u yihiin ragga mujaahidiinta waxaan leenahay garabkiina ayaan nahay horena waan u hayn hadda kadibna waan ahaan doonaa waxaan horta u mahad celinayaa allah subxaana wa tacaalana waafajiye waafajinta allah subxaana wa tacaala ayaa iska leh waxaan halkan fariin ugu dirayaa dadka mujaahidiinta ah ku jilba xiran ee la xisaabtamaya cadowga idinka keligiina ma la xisaabtamaysaan cadowga annakana waa la xisaabtamayna insha allah waxa la difaacaya waa annaka waxa la difaacaya waa xijaabkeenna waxa la difaacaya waa sharafteenna geelaas waxaan u bixinay inay mujaahidiinta ay ku hilbaystaan insha allah waan la xoreyn doonaa meel kasta ay gaalada joogto waa qayb ka mid ah awoodda iyo tamarta ku kaedsan haweenka muslimaadka oo ay bannaanka keeneen gabdhaha muslimaadka ee ku dhaqan degmada buqa qableh ee xarunta wilaayada hiiraan maasaned cabdiqani guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad gaarsiiyey deegaan ka tirsan wilaayada bakool xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya
waxaa weli si dardar leh kaga soconaya degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool howlihii gurmadka ee ay wadeen guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool oo wakiilka guddiga guud ee abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab in ka badan boqol qoys oo ku nool degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa ka faa'iideystay howlahan qeybinta raashinka oo guddiga uu ka qeybiya degmada iyo deegaanada ku dhow goob fagaara oo ku taalla degmada rabdhuure waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweyne ah kuwaasoo in badan oo ka mid ah ka faa'iidaystay qeybinta raashinkan uu guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool uu ka sameeyey degmada mid ka mid a culummada degmada ayaa ugu horreyn kelimo tawciya ah ka jeediyay goobtii dadkan ay isugu soo baxeen kolayse wadla wada dhiigay may roogna geeka magaalada rabdhuura oo walaayada islaamkii raashininka qiibi hayta marka may lafadeeya horta awalan ilaahay subxaana wa tacaala obsidiisaa is dardaaramaana marka hoob ilaahay subxaana wa tacaala unu ku obsadan ilaahay subxaana wa tacaala abaarta dadan fududaaye irsaagan beer unanfuladaana dadanku sheene ilaahay subxaana wa tacaala irsaagdan waasiciye hoob ilaahay subxaanahu watacaala irtaagdanin waa siiciyoona abaarta fudad iyo sidaas laybu ilaahay mayle waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja lanqallaala lanka ilaahay subxaanahu watacaala ku obsada ilaahay subxaanahu watacaala makhraj yaan weele fudeedi aan weele ilaahay subxaanahu watacaala meel oo uleyskiisuga hataabadi masungahayna dareemi anku baxsadaa waa ilaahay subxaanahu watacaala aan weele qaar ka mid a dadkii nasiibka u yeeshay raashinkan uu qaybiyey guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa iyagana sidan ku cabbiray farxaddooda akhyaare unoqo dadwiinagi degmadii rabdhuuree geeka walaaleedayn haneen gurmadeen raashin faydle saliid sokor galiila nasii taasa walaaleedayn muslimiinta walayagaan odayaalkayn akhyaartayn yaanka mahadyaana ilaahay unku abaalmari jazaakumullaahu khayran taas oo geeka una roogna eed yeed ankama hasana raashin faydle lana sii yasaas e sheegan ilaahay may ku tuugane anti walaaleedayna muslimiinta galantiyo korkaweel gaalada alle noo ibi yaa taasa ilaahay ku tuugan alxamdulilaahi rabbialcaalamiin ilaahay mahad i shukr isku leh geeka oo degmada rabdhuur raashin farac badan oo gadley i saliid i sokor e ka qaadani ilaahay mahadle walaaloogi mujaahidiinta i guddiga abaaraha dadki ha ka dadaalay arrintan ha ku shagay ilaahay mahadyaana ka bacda walaalahaasa mahadsan qolba arrada hade abaari iyo uleesi iyo walba isku jari sida inka wanaag badnaaytay anka maamul samaytiya iyo la teegangna raashin nadiif ahoo ilaahay hanqaadiya kolba geek meel ka qaadadahayna halkasa geek iyo surugna alxamdulilah ilaahay ka mahadsan ka bacd walaaloo ka mahadsan aye ka mahadsan mayba roogna degmadii raag dhowre maanta maynana siay raashin masaakiintii oo muslimiinta dhabaa legahay waxaan ka tala gaadliyaana nasi ilaahay ka mahadsan islaamka ka mahadsan laankiina siyahan iilatewya ka mahadsanna galey isokor isaliidana nasi alxamdulilah ilaahay gaalada jibi islaamka galantiis korka weela gaalada tiheesayt alle ka weela barwaagana alle nasay laankiina sayna ilaahay ajar ku say mujaahidiinta galantiyo kor alle ka weela gaalada yahuudiya nasaaraba hoos alle marsay talaadii oo ilaahay ku burburiy meelberoogan ilaahayna difac muslimka galantiis kor alle ka weela meelio anka jeelin unayn anka jeelina diinta i raayada islaamka alla niinka teega nasari ilaahayna si ilaahay diintayna niili kor weela gaalana noo hoos mari guddiga gurmadka abaaraha wilaayada islaamiga ee bakool ayaa horey uga qaybiyey raashinkan deegaano hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool mahadsanid abu xasaan warbixintaasna waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii aad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga ah iyo andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh